washington aan ku bilowna wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dalka canada ayaa maalmihii lasoo dhaafay boggiisa waxa uu kusoo daabacay twitter-ka qoraallo loo arkay inay yihiin kicin dadka siyaasadda midig midigta fog aaminsan ee reer canada xildhibaan maxim bernier oo isagu laga soo doorto gobolka cupeg ee bariga dalka canada ayaa siyaasadda ra-iisul wasaaraha canada justin trudeau ee taageerada isdhexgalka dhaqamada kala gedisan ah waxa uu ku sheegay mid xagjirnimo ah hoosna u dhigaysa qiimaha ay canada leedahay haddaba twitterka maxim bernier iyo weliba falcelintaasi ka dhasha ayaa jaamac bulle jaamac warbixintan uu ku eegaya haddii qoraal wasiirka arrimaha dibadda ee canada ay ku daabacday barteeda twitter-ka uu dhowaan burburiyey xiriirkii dalka canada iyo sacuudiga wasiirkii hore ee arrimaha dibadda canada xildhibaan maxim barnier ayaa hadda wajahaya in laga saaro xisbiga uu ka tirsan yahay ee conservatiifka kadib qoraallo isdaba joog ahaa oo uu bartiisa twitter-ka ku daabacay dartood shariif maxamed xaaji waa aqoon-yahan u shaqeeya dowladda alberta oo ku nool edmonton canada shariif waxa uu ka mid yahay madaxda naadiga xisbiga liberaalka ee xaafadda uu ku nool yahay liberaalku waa xisbiga talada dalka canada hayo waana xaafadda laga soo doorto wasiirka kheyraadka dabiiciga ah ee canada shariif waxa uu sharaxayaa nuxurka twitter-ka siyaasigan ee hadalhaynta dhaliyey
bishan agost kow iyo tobankeeda xilli uu ku aadiyeyna waa arrin laisweydiiyo oo ah xilli oo raalli ay samayn jireen nimankan layidhaah dadka cadaanka xag jirka ah marka wuxuu ku beegay taarikh ay samayn jireen raalligaas inuu soo daayo twitskaas oo midna uu ku sheegay in dowladda canada ama xisbiga liberaalka iyo ra-iisul wasaaraheedaba ay ku dhaqmayaan xagjirnimo dhinaca multiculturalismka ah ama dadka dhaqanadooda kala duwan yahay in sare loo qaado oo arrintaasi layidhaah la boombooniyo midka labaad wuxuu isticmaalay in ay ka dhalan karto arrintaasi waxa layidhaha wuxuu ku magacaabay dariiqooyin kala duwan oo wax ka dhexeeya aanan jirin oo macnaheedu uu yahay waxaa lumaaya waxyaalaha uu u arko isaga in ay yihiin dad isku mid ah oo aan kala duwanayn wuxuu yidhi waxaa abuurmaya dariiqooyinkaasi ama dadka kala duwan ah oo mid walbaba si gooni ah loo iibsado waa kan isla shariif oo ka hadlaya waxyaabihii ka dhashay qoraalada uu maxim barnier ku daabacay twitterkiisa ninka xisbiga hogaamiye jawaabta uu ka bixiyey waxay ahayd ma ahan arrintaas arrinta identityga ama identity politicskan waxa uu u yeeray ama in dadka waxa ay aaminsan yihiin nooca ay yihiin siyaasad ahaan loo isticmaalo waxaan aqbali karna maahan ayuu yidhi waana laga qaaday sababta hadda waxaa socota marka in laga saaro gebi ahaanba cowkaska ama ama xisbigaas oo uu noqdo nin si madax banaan u fadhiya baarlamaanka taas shuruuc baa ka taala xisbiga dhexdiisa sharciyadooda ah in waa inuu helaa ugu yaraan boqol kiiba labaatan xubnaha xisbigaasi ay yidhahdaan ninkaan kama mid noqon karno goodaas way socotaa ma noqon ma garan karno waxay noqon doonto haddaan usoo noqdo dawladda weli jawaab kamay bixin laakiin aniga waxaan u haysta inay tahay arrintan mid iyaga anfacayso waayo way isticmaali doonaan oo waxay u isticmaali doonaan inay noqoto mid ay iyagu sara u qaada sidii ay ku kasban lahaayeen codadka ama taageerada dadka maxaa la yidhahda ajaanibta oo kala duwan taasna waa meesha ugu badan oo bayskooda oo codadkooda ay ka helaan marka maanta warbaahinta qaarkood waxay qoreen in ay sare u qaaday lacagaha ay ka helaan deeqaha ah xubnaha xisbiga waxa aan weydiiyey shariif maxamed xaaji inay jiraan tillaabooyin ay madaxda dalka khaasatan kan xisbiga uu ka tirsan yahay ay qaadeen saameyn ayay leedahay waxyaabaha noocaan oo kale ah marka ay dhacaan dad ku dhiiran aan ku dhiiran karin arrimahaas oo kale ayaa ku dhiiranaya tusaale hadda waxaa kuugu filan arrintan waxaa jira meel bark ah oo lagu magacaabay maxamed cali janax nin la yidhahdo ninkii aasatay bakistan oo ku yaala magaalada winnebeg ayaa loogu magacdaray meel bark ah marka maalin kadib markii la furay oo daah laga qaaday oo xubnaha baarlamaanka kamid ah ay tageen arrinta maalintaasi ayaa waxaa dhacday in lagu sameeyo wixii qoraalkii la tirsado boodkii meesha laga qaado taasna dadku waxay u eedeeyeen in ay raad ka ahayd twitskii uu sameeyey sida aad hadallada shariifka ku maqlayseen kadib markii uu wasiirkii hore ee arrimaha dibadda canada xildhibaan maxim barnier uu bartilmaameedsaday beer kuwa lagu nasta ah oo ku taalla magaalada winnebeg ee gobolka manitoba oo loogu magacdaray maxamuud cali janna oo loo arko inuu yahay aasaasihii dalka bakistan cabdiraxmaan cabdi ciise waa aqoon-yahan ka shaqeeya arrimaha bulshada dhanka kalena waa xeeldheere aruuriye dhaqanka soomaalida oo hore u soo saaray filim dhallinyarada soomaalida looga hadlayo muddo dheer ayuu degan yahay winnebeg waa kan isaga oo ka hadlayo sida ay dareemeen reer winabeg arrintaasi walaac weyn ayay dhalisay iyaanahana miidiyaha ayay aada haysatay iyo nafsiga looga hadlayey waxyaabaha anagu si tooska a noo kuseeya aan dareemna waa maxay waxay ahayd dibadba ilmaha soomaaliya loo kaxeeyey meel magaalo ka baxsan ay saddex beri kusoo baxayeen ayaa bishii agosh iyo tobankeedii labada kun iyo sideed tobanka waa maalinta arbacada soo dhaafinaye gabdho soomaaliyeed oo riding national bark ayaa gabdho soomaaliyeed oo baagga jooga oo ku ciyaaraya doono wata maaragta baaskiilo wata dalaalanaya gabdhihii oo qaarkood kamid a baaskiilka mooranaya ayaa dad ay arkeen meesha ku joogay waxayna u yeereen rcb oo ku dhahay dad aan la garanayn aan u malayn inay yihiin soo galootay ama alien ayaa halkan jooga rcmbdna ay meesha u tageen gabdhihii la hadashay gabdhihiina ay gacanta ugu fiiqeen dadkii maaragtay haweenada ka ahaa arrinta tan ilmaha loo sameeyey marka rcmb dadka madaxda ay la kulantay marka waxay yidhahdeen dad baa idinka shakiyey saasaa kuulima marka waxaan anugu xaqiigsanahay arrintaasi ay la xiriirto arrintan ninka kan iyo dhaqanka dhaqan guurka uu sheegayo amaal baynax waa xeeldheere xiriirka dhaqanka iyo loo shaqeeyaha waxa ay degan tahay galbeedka kanada waxaana aan wax ka weydiiyey in ay arrintani saamayn karto dadka kanada ku cusub ee soo galootiga aan caddaanka ahayn kolley waa muhiim oo dadka qofku markii uu madax yahay oo siyaasi yahay waa loo doortay oo dadkan waa dadkii doortay oo shacabku way dhegeysanayaan waxay ku hadlaan oo ay dadkii ka sugayeen inay ra'yigooda ay policies ama ay wax ka sameeyaan ma fiicno marka haddii ruuxu uu jagadaas oo kaleeto uu haysto oo madax yahay yara cunsurinimo ra'yi ah markay ku hadlaan dadkii wuu kala jeedinahayaa marka waxaa laga yaabaa dad oo shacab ahoo cunsuri ahoo laakiin dee kolka hore ka xishoonayo inay ku dhaqaaqaan inay yaro dheerigeliso ay dhahaan haddii ayba politicianskii dadku dooranayeen aynaba ka cabsanaynin oy waxay caloosha ku qarsanay ayna ku qarsanaynin oy sidaas banaanka ula soo bixi karaan anigana waan la soo baxaya marka ruux sidaas oo kaleeto dareemaya baa laga yaabaa inuu yahay dadkii shaqadu ay dadku u doon lahayeen marka marka way saameyni kartaa dadkii shaqooyinka raadsanahayay in ayna shaqadii helin maadaama oo ruux ra'yigaas oo kaleeto qabay oo laakiin ka xishoonaya inuu dadka kula kula dhaqmo inuu hadda is yiraahdo waa caadi inaada dadkan wadanka ku cusub ama minoritiga ah inuusan shaqo siinin waa laga yaabaa haddii ay sidaasi u saamayn karto soo galootiga shaqadoonka amaal waxa ay tilmaamaysaa siyaabaha ay uga hortegi karaan dadka shaqadoonka inay arrintaasi saamayn ku yeelato helitaanka shaqo ay rajaynayeen waxaan dhihi lahaa haddii kolley sharciga wadanka ka jira oo haddii uu ruux uu si cad uu kugu diido shaqada maadaama oo jinsiyadaada sidaad sheegtay dadka ay jinsigiisa laga arki karo inuusan visible minority baa la dhahaa dadka aana cadaanka ahayn oo kaleeto ee la arkayo inayna cadaan ahayn sharci baa ka jira oo inay jinsiyadaada ama diintaada ama maadaama ood afkaagaadaas ingiriiska si fiican uga hadlin oo kaleeto waxyaalahaas xaquuqda bini-aadanka ama sharciga bini-aadanka gobol kastaba midbu yaa u buljisan waxaan kula talini lahaa inay u tagaan ruux sharciga wadanka yaqaano oo ruuxaas sharciga la mariyo marka haddii ayna toos ahayn waxaad wadun dadaali hadee resumeygaaga inaad shaqadaada aada soo qaban kartay iyo si fiican uga hadasho inaad interviewa si fiican aada uga jawaabto su-aalahoo dhan inuu referencigaaga uu fiican yahay marka waxyaalahaasoo dhan baad ku dadaali kartaa haddii ay waxyaalahaasoo dhan adiga oo soo maray oo top candidate ama candidatekii loogu talagalo shaqada in la siiyo ah lagu diidana weli sharcigaa la marin karaa marka waxaan dhihi lahaa dadka ha ka baqina kanoo kaleete wuxuu yidhaahdo haa way saameyn karaan dadka laakiin dadaalkaaga un wad oo shaqadaada apply gare oo maxayaday noloshaada sii wado maxim bernier iyo saameynta ay isaga ku yeesheen qoraaladiisa twitterka ayaa ah kuwa hadda ugu hadalhaynta badan warbaahinta dalka canada